haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa kan cabdiqaadir maxamed mursal
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay dhegaystayaal xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay tallaabo ka qaadayso ciddii u hogaansanta ama fulisa amarada al-shabaab ee ah in dhaqaalo laga siiyo ganacsiyada kala duwan ee dalka wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya axmed maclin fiqi ayaa sheegay in al-shabaab uu wakhtigooda dhammaaday haddana dowladda ay la xisaabtamayso cid kasta oo amaradooda fulisa gaar ahaan shirkadaha kala duwan ee ganacsiga iyo hantiilayaasha dhismaha ka fuliya dalka shir jaraa-id oo xafiiskiisa uu ku qabtay ayuu wasiir fiqi hadalkan ka sheegay
in la qaataa amarka kooxda argagixisada ee al-shabaab wuxuu ka turjumayaa inay tahay arrin dembi ah oo qof cunug xun ama kooxda argixisada qof ka tirsan oo asaguba dhuumaalaysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xoogsatada ah runtii arrintaasi waxay muujinaysaa arrin aysan dowladdu u dulqaadayn inay tahay waxaan faraynaa marka in la fasaxo dhammaan dhismayaasha oo ay bartoodii ka wataan iyadoo ciidamada ammaanku ay runtii tallaabada ku habboon ay ka qaadi doonaan kooxahaas argagixisada ah ee kusoo xadgudba dadka muwaadiniinta cid kasta oo amarka dowladda fulin weydana runtii waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah kooxaha argagixisadaana runtii way jabeen hadda cidda amarkeeda qaadanaysana waa cidaan ka warhayn xogta cadowga argagixisadaa mana dhici doonto inay dad dambe oo soomaaliyeed ay u hanjabaan marka waxaan mar labaad ku celinaynaa in dhammaan dhismayaashii socday ee kooxahaas argagixisada ah fariimahooda lagu joojiyey in la fasaxo oo maaragtay ay dhismayaashii socdaan dadkii quutulyoomkooda ka heli jirayna inaan shaqadaas laga xayirin
haddaba dowladda soomaaliya awood ma u leedahay wakhtigan inay sugto amniga dadka ay digniinta u jeedisay si ay u fuliyaan awaamiirteeda su-aashaasi ayaa weydiiyey taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya janaal cabdiraxmaan tuur yare oo hadda ku sugan dalka britain dowladda mar kaste waxaa mas-uuliyaddu ka saaran tahay inay amniga muwaadiniinteeda mararka qaar oo xaaladahan oo kala jiraan oo dembiilayaasha lala dagaalamayana inay si gaara oo dembiilayaashaas ay waxyeelay karaan muwaadiniinta iyo ganacsatada inay si gaara amnigooda u sugto waa waajib waxaana isleeyahay waa mas-uuliyad laakiin digniinta tan ee dowladdu maanta soo saartay waxay daaran tahay in kacdoon shacab oo dowladdii kaabaya oo cadowga laysaga xoreynayo oo al-shabaab laysaga xoreynayo uu maanta bilowday marka in shacabkii qaybno ay kacsan tahay shabaabka la dagaalamayaan qaybna ay canshuur siinayaanoo qaybtaas kacday wixii lagula dagaalamayay ay rasaastii ay gedayaan suuragal maaha marka marmarsimo ma noqon karto dowladdu amnigeena dugi kartaa suuragal inay marmarsimo noqoto marnaba suuragal maaha ninka ganacsatada ah ee si uu u badbaado canshuur bixinaya wuxuu la mid yahay nin gedaya dadka shicibka ah ee deegaanada kala duwan ee ka kacay bahdilka shabaab ay u geysteen rasaastii lagu dili lahaa oo lagu baabi'i lahaa ningadaa taana sax ma ahan
dowladda siday hadda ku sugi kartaa amniga ganacsatada awooddeedana intay la eg tahay si ay u sugto ammaanka dadka ay u jeedisay digniinta dowladdu waxaa laga rabaa inay maadaama ay amaradaas soo rogtay inay foojignaan gaara gasho waxaa laga rabaa inay meelaha ay amba xarumaha ay baadda ka qaadi jireen inay si gaara intelligence si gaar ah iyo ciidamo madaniyahoo ay ka abaabusho oo difaaca meelahaas inay si gaara u xoojiso goobaha suuqyada iyo hoteelada iyo meelaha kale muhiimka ay cadowgu ka qaadayeen baadda oo haddana amar dowladdu ku siisay in in la joojiyo oo hadafka u noqon kara cadowga dowladda mas-uuliyad gaara baa ka saaran inay amnigaas amnigooda sugto shakhsiyaadka inay amnigooda sugto mas-uuliyad baa ka saaran laakiin shaksi amnigiisa waxaa lagu sugi karaa inuu isagu wax soo sheego uu yidhaahdo waa lay handadayaa telefoonkan baa layga handadayaa qofkaasaa i handadaya qofkaas oo shalay baadda iga qaadi jiray baa maanta haddana i handadaya way yaqaanaan dadkii baadda ka qaadi jiray dhaqaalahooda ganacsatada haysa waan ognahay shabaab dhaqaalahoodii baa xamar wareega dad ganacsataahoo waaweyn oo la yaqaano ayaa dhaqaalihii ku magacaaban laakiin dhaqaaluhu dhaqaalo shabaab wa waxaasoo dhan marka waxay u baahan yihiin in la sheego si hadhow dowladdu dowladda ay ugu fududaato inay amniga shaksigaa sugto dhaqaalihii cadowga lagu taageerayo oo oo maxaa rasaas lagu gadayana ay u baajiso dalkuna amni u helo
ugu dambeyntiina ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhintay saddex qarax oo ismiidaamin ahaa oo toddobaadkan ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a in qaraxyada loo adeegsaday baabuur lala beegsaday xarunta lamagalay oo fariisin u ah maamulka hirshabeelle iyo dhabarka dambe ee saldhigga booliska magaalada beledweyne dadka ku dhintay qaraxyada waxaa ka mid ahaa wasiirkii warfaafinta maamulka hirshabeelle sakariye hure iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan abuukar sheekh maadey kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan waxaana afhayeenka maleeshiyada kooxda al-shabaab cabdicasiis abuu muscab uu sheegay inay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah qaraxyadii u dambeeyey iyo dagaalada ka socda gobolka hiiraan ayay haddaba falastiin axmed iimaan ka wareysatay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan ugu horreynna waxa uu faahfaahiyey khasaarihii qaraxyada maanta khasaaro ba-an oo dad masaakiina iyo dad mas-uuliyiinaba isugu jira ayaa dhacay ilaahayna naxariistii jannaha ka waraabiyo intii dhimatay inta noolna ama dhaawacantayna ilaahay ha u goobadhayo taa haddaa intaa loo gudbo al-shabaab waxay noqdeen virus dilaa ah oo aan cidina ka badbaadayn oo ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda caadaystay qof kastoo soomaaliya huna inuu yidhaahdo cidikuma aado oo indhaha laga daawado ayaa caado laga dhigtay arrintaa annagoo aragti ka duwan qaadanayna markii madaxda soomaaliya ee federaalku ay ku baaqeen in dagaal lala galo shabaab waxaan joogay degmada murtabaan howshaas maalintaas dagaal kolkaasuu ka dhacay waan ka bilownay dad badan oo soomaaliya ayaa dagaalka galay annagana waxaan ku dagaalamayna waxay ahaayeen ciidanka la yidhaahdo dib u xoreynta deegaanka oo markii hore macawisaliyada la dhihi jiray iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo yacni inta badan la iska barbardirinayay meeshii la qabtana waxaa gacan kuhaynteeda la wareegayay ciidanka dib u xoreynta sidaan dagaalka ku wadnay sidaasay ahayd guulo badanna waanu ka soo hoy dhul intee leeg ayaad ka qabsateen al-shabaab tan iyo markii aada dagaalka bilowdeen waxaanu ka qabsanay degmada mutabaanaanu ka saarnay degmada maxaasiyadaanu ka saarnay degmada beledweyne oo dhinaca galbeedka xoogaa yeeray uga dambeeyaan maaha ayadana waa ka saarnay boolo barde gaarigan beledweyne uga baxaan boolo barde ku tegay awalna markaan bilaabayna dagaalka etoobiya ayaan dhex maray kelinka shanaadaan maray feerfeeraan ka galay laba baar meeshii laceelreed baan kasoobyn kasoo leexday halkaasaan degmada mutabaan ka soo galay oo waddo aan maro iyo meel aan hawl ka qabto midna ma jirin dul aada u ballaaran sideedaba degmada jalaksi ayaa wax gacanteeda oo weliba qaybo ka mada lahayo ayaa wax gacantooda ku dambeeya hareeraheeda ayaa laga arkaa dhul badanna magaaladana waa la hayaa marka intaas ayaa ayaa ayaa laga saaray dhulka intaa la eg eighty percent boqolkii siddeetan iyo shan waa laga saaray
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte oo u warramayey falastiin axmed iimaan dhegeystayaal barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo